haatana somalilan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay in la xidhxidhay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kadib mudaharaad maanta ka dhacay hargeysa haddaba musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa u waramay khadar maxamed cakule
khadarow dee kumana dhawaaqin maalin mudaharaad qorshayga wuxuu ahaa dadkii mudaharaadkii in badan baa raagsatay waanu dudadkiinu dejinno waanu ku nidhaa mudaharaadkiina wuxuu noqonayaa mid silmiya tacliimaadna siinaanu ku nidhaa waa nabadgelyo hub la qaadan maayo dhaawac la geysan maayo hanti loo geysan maayo dadka loo geysan maayo ciidanka loo geysan maayo waxaanu doonaynaa inuu dareenkeena muujino intaasaan anugu rabnay messajkaan aanu gaarsiino maanta dadka laakiin xafiiskiina aad ugu sheegi karaysaan soo maaha musharaxo dadka kula kulmi karaysaan halkaad waddada soo qaadeen ee khayryada ku socoteen deetana ciidankiiyo halkaa ay ka bilaabantay in laysku dhaco dadku halkaas isku urursadeen fadarow waxay naga dalbadeen inaan u nimaadno dabeedna waxaanu doonayna toban marin inta khayradda kula hadalno dabeedna faatixa la yidhaaho waktigana mudaharaadkana loo sheego la maalinta soo diyaargaroob khasaaraha ilaa imka xisbiga soo gaadhay haddaad dul marto maxaa jira dhaawac dhaawac wuu jiraa xabado nool baa lagu riday dadka munir axmed ciyaal xabad nool baa ku dhacday dhaawacyo dee wixii la ridayey ay u geysteen dad badan baa jira oo ka mid yihiin xildhibaan barhab xildhibaan xuseen aadan cawil galaydh xabsiguna wuu badan yahay oo wasiic waxaa ka mida cabdilaahi cukuse waxaa ka mida xildhibaan food waxaa ka mida xogeeyii arrimaha gudaha ee xisbiga maxamed faarax waxaa ka mida guddoomiyihii gobolka waxaa ka mida cabdisix oo isna gobolka u qaabilsan abaabulka iyo wacyigelinta waxaa ka mid a sarkaalka la yidhaahdo bogi iyo saraakiil kale oo laga yaabo hadda dee inaan anigu ilaawey waxaa kaloo la xiray dad badan oo taageerayaasha xisbiga ka mid ah oonan tiradooda garanayn inay boqolaal yihiin waa laga yaabo waan gartay musharax madaxweyne xubintii xisbiga wadaniga commissionka doorashooyinka cusub waad gudbiseen sida qoraal madaxtooyada ka soo baxay lagu sheegay waana la aqbalay qoraalkan waxaa ku jiray hay-adaha kalena ay soo dedejiyaan halkaa miyaanay ka muuqanin in guddigii doorashooyinka qaban lahaaba diyaargarowgoodii lagu jiro anigu doorashaan rabnaa commissionka la dedejiyo waanu qabnaa dee wax gaaroo loogu haddaqa wadanina may jirin laakiin annagu waxaanu u dedejinay maadaama commishinkii hore sharci darre lagu kala diray in kan la dedejiyo waanu qabnaa wax kaloo intaa ka badan ma jiro marka haddii xubintii commishinka la gudbiseen xubnii kalena la sugay in la sameeyo halkaa miyaanay dareenkii bannaan buuxu doorashadii qabsoomideedii taa in la xoojiyey maanay ka abuuren
taasi wax badan baana dee ka tari mayso doorashadu time line bay leedahay time linekaana madaxweynuhu iyo axsaabtu markii hore way aqbaleen commishinkii horeana fulinayey oo diiwaangelinta ugu soo horreysay marka waxaan u aragnaa uun dee taasi waajib weeye commishinka in la dhiso laakiin waxay u baahan tahay arrintaasi dee xal siyaasiya in laga gaadho oo laysaga yimaado oo laga wada hadlo madaxweynuhu wuxuu leeyahay taan anigu doonayo ma soconaysa taasina waxay la tahay inaan shaqaynayn wasaaradda arrimaha guud waxay sheegtay in mudaharaadku si si sharciga ahayd aan marin si dhinaceeda sheegtay warbaahinta u sheegtay sifa sharciyana aanu ahayn dadkana ay uga digtay idinkuna sabtada ku baaqdeen banaanbax rasmiya iyo gobolada oo dhan iyo degmooyinka maxaa la faa'iidaya guddoomiya musharax madaxweyne
waxaa la faa'iidayaa in la yidhaaha caburinta maya hadarow doorasho qura dadka mudaharaadi maayaane noloshooda u mudaharaadayaan
waxay huwan tahay magaca ugu darteen oo dhan waxa weeyaan doorasho
takalaa ka weyn annaga waxaan ugu leeyihin maxaa uga hadli weydeen laydhka su-aalaha ugu wadayna weydiinayaan doorashaduna ka hadlinaya laydhka ka hadla bay leeyihin oo biyaha ka hadla oo raashinka ka hadla oo shidaalka ka hadla oo wax kastoo nolosha dee muwaadinka saamaynaya ka hadla waa codkooda koowaad marka dareenka wuxuu ku dhex jiraa dareenkan soobaxa silmiga ahi waa qaybta ugu weyn aan isleeyahay inay u soo baxayaan dadku doorashadu waa talabaad baan isleeyahay lakiin annagu waanu weydiisanay khadarow waraaq baan nuu qoray waxaan ku nidhi mudaharaad silmigaan isu soo baxaynaa haddana weli waxay leeyihin lama dhigi karo marka waxaanu qabnaa xeerka haddii la adeegsaday dastuurka ka weyn xeerka iyo dastuurkana hadduu xeer dastuurka ka hor imanayo waxay noogu qoran xeerkaasi waa waxba kama jiraan marka sabtida haddii dhibinta ka weyni dhacdo yaa mas-uuliyadda yeelanaya musharax madaxweyne waxaa yeelanaya cidda dhibta geysata anigu xukuumadda iyo cidda amartay sababtu waxa weeye anigan kula hadlayaa soo baxaya anigu qori ma sito bakooradna ma sito midina ma sito marka sabab askarigaasi aniga xabad igu soo rido ma garanayo inuu ku ridaana waa khalad inuu ku ridaana waa gef waan isleeyahay qofkii de gef geystana dee ciqaab leeyahu mudan doono hadduu maanta baxsado berriba waa la qaban kaasina wuxuu ahaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed ciro oo u warameeyey khadar maxamed cakule dhinaca kalena dhegeystayaal taliyaha ciidanka booliska somalilan maxamed aadan dabagale ayaa ku eedeeyey madaxda xisbiga wadani inay ku kaceen banaanbax sharci darro ah taliyaha ayaa magaalada hargeysa ugu waramay khadar maxamed cakule
banaanbaxu dee wuu dhacay banaanbaxaan la ogolayn oo hayaan sharcigu ogolayn horena waa looga diiday khasaarana waa imanayaa hadduu dhacay raggii deeshadii baana ka jawaabi iyagaa loo raaci doonaa wixii ka dhacay meesha taliya waxaa la sheegay xaggooda ku doodeen in xabad nool aad ku isticmaasheen dad aan hubaysnayn oo dareenkooda muujinaya maxaad kaga jawaabaysaan warka taas waa khadarow xabadda noolna iyagaa fidi waxay ku jirtaa social media cid walba way daawata ciidankayagu xabad nool muu fidin rasaas kaloo aan aan aan maaragtay ayuu fidayo nooc kalaa oo aan ka noolahay laakiin iyagaa fidin halkay ku wadaana hadday bilaabeen ta nool ciidankuna wuu jawaabi doona waa gartay waxay sheegeen in xisbiga rag badan oo kamid ah gaar ahaan xisbiga wadani in la xidxidhay oo mas-uuliyiin ay ku jiraan ilaa iminka ogaalkiin imise qof baa xidhan imisaase madaxa rag badani wuu xidhan laakiin raggii mudaharaadka hogaaminaan xidhan mudaharaadka bilaa sharciga raggii hogaaminaya ayaan xidhan waana lasii xidhxidhi doonaa nin kastoo hawl noocaasa gala waa la qaban doonaa dhaawac bay sheegeen rag ay xabad noole ku taalo rag kale oo xabad deemisha ku taalo xildhibaanna ka mid yihiin taliya ilaa imise qof baa dhaawaca
qadaro waa kuugu celinaya ninka ku yidhi xabad nool baa u dhacday been buu sheegay xabad nool oo ciidanka boolisku riday ma jiro umana quro dadka shicibka ciidanka boolisku xabad nool inuu la dhaba laakiin xabadda nool markay ridaan askartu way isdifaacaysaa saaka may ridin annaga xaggeega dhaawacna ma jiro iyagana xabad ku dhacday ma jirto laakiin dadkii ay dhex yaaceen iyo dhibaatada geysteen waa laga yaabaa iyo askarta isqabsadeen waa laga yaabaa inay wax soo gaadhin مثلا نيكا منير ليراي وكلا تليها حاجة صحافته قابسن عبد الرحمن عبرو شرح من حوالي حسب ودني إن حفظنا ولا يكون عضي أصدقى لا يقصوا صاري بلودو كجد عضي ساسين شيء ونقول هديت تروى تيم هلينا أنا واحد بوع عضينا عيدك بولس ساك حفظنا ولا نفرد إيبونا إيه خليل تدوينها عضينا موبيلر إيبو إسكا دوبان با عضينا تيوبادو دوبان با عضينا إيبو إلي لك دعين عيدك بولس كرساس نو waana dacweyn doona xeeraaradii maxkamada waana gudbin doona laakiin ilaa imika xabad nool anagu maanaa ciidanka booliska muddo taliya waxay sheegeen in banaanbaxa rasmiga ah ay qabanayaan sabtida xisbiyada mucaaradka gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadaniga musharaca jira maxamed wataal khadaraada mid baa kuu sheegaya qarankan dhib badan buu dadkani u soo maray dowladnimadan dhisideedu hawlyaro kumay cid kasta oo kusoo duusho amniga khalkhal gelisa laga yeeli maayo laga yeeli maayo waa laga hortegayaa waa la qabanayaa dhib wixii meeshaa ka dhacana cidda mudaharaadka iyo xaswaanka ayaa iyaa mas-uuliyadeeda qaata sababtoo ah horaa loo sheegay laba qodobba waa loo sheegay mudaharaadka ninka doonaya shuruucda dalka ha soo maro sida sheegsiya xeerar dalka mudaharaad bilaa sharciya oo qalalaasa ah oo boobisa oo khalkhalgelin amniya oo dhib dadka iyo dalka gaadhsiinaya laga yeeli maayo ciidanka waddankana waa la difaacayaa qaranka waa la difaacayaa annaguna amniga gudaha haddaan nahay waan difaacaynaa dhib kasta oo ka imanaya iyo dhib kastoo ciddii keenta gaaraysana diyaar baanuna mana dhici karto hadday keenaan ma dhici karto laakiin taliya haddii ay yidhaahdaan dareen baan muujinayna anagoon hubaysnayn oo dareen shacab baan kusoo horkacaynaa musharaxii madaxweyne guddoomiyaha xisbiga rag siyaasiyiinoo dalka u tartamaya taasi miyaanay xaq u yeelanayn inay idinkuna ay laabsan amnigooda iyaga xaq bay u leeyihin la iskuma hayo shuruucda dalka ha soo maraan iyo xeerarka dalkusay tilmaameen laakiin inay laba shan kunoo qof isku soo kiciyaan iyagoo xeerarkii dalka iyo shuruucdii dalkaba darsaray ee mudaharaadka qaadkii uu ogolaan iyagoo darsaray taasi waa fawda iyo qaalaad laakiin maaha dareen la muujinay mudaharaadka la iskuma hayo dastoorkeen wuxuu ku leeyahay qof kastaa waxbuu dooran karaa waana la dooran karaa anigu miyaamka madaxweyne isu sharaxi karaa adigu miyaad isu sharaxi kartaa soo aad xusni furato oo aad issharaxdo oo aad nidaamkaa marta maaha inay noqoto sax baad u leedahay mudaharaadka hadduu xaq u leeyahay xeerarka dalku sidoo kuliyaha soo maro laakiin wuxuu dalka u fuudo u gelinaya ay dalka u fuudeynaya lama ogolanaya taa yaa yaa kama caawin kartaa dadka xidhan ee aad sheegtay saraakiisha sarsare yaa kamid way soo bixi maxkamada iyo xeeraaradii markaan horgeynaa la arki doona ugu dambayn inay siyaasiyiinta mucaaridku soo baxaan iyagay taageerayaashoodii ciidankii booliskuna ka hor tagaan xal aan ka ahayn ma muuqdaa tani horta xalku waa maxay annagu dadka jamhuuriyadda somaliland ku nool baanu amnigooda mas-uulka nahay annagu haddaan ciidanka nahay amnigaan ilaalinaa cid kasta oo istilaa amniga ka hor kaale dee wax xoog baan ku qabanayna waayo amniga dadkan ayuu xil naga saarin annagu taanu haynaa cidda amniga isku dayda inay khalkhal geliso waanu qabanaynaa ka joog baanu leenahay waa ka hortegaynaa si adag baanu uga hortegaynaa si dabacsan baanu uga hortegaynaa qaab wal oo aanu ku xalinaynaba waanu uga hortegaynaa taas waa mid midda kale waan sheegay maalintii hore halka waayeelwaa iyo inagoo isyeelyeeli dadweynaha dadka yaga aanu hadiyo habeen ciidanka booliska u soo jeedno ee aanu ilaalino ilaahay baa wax ilaaliye ee aanu amnigooda ilaalino ee aanu cadaaladooda ilaalino ee ciidanka boolisku hadiyo habeen hor taagan yihiin u taagan yahay waxaanu u digaynaa inta yar ee doonaysa inaad qalata dhalalaasaad samaysto waanu u sheegnay maalintii hore hooyo weliba inankaagu gurigaaga ha joogo inantaadu gurigaaga ha joogto mudaharaadku waynu naqaanaan jiidadiisa waa dhib iyo shiid iyo iyo xabad iyo dhibaato saaka ciidanka iyo xabad baa laga dhacay gudoomiyaha musharaxa xusbiga iyo gudoomiyaha kuwii la socdaa la dhacay social media ku jirtaa way cadda ciidanka marka xabadna oo loogu jawaabana ciidanku istifaacayaa berito dadweynaha waxaanu xusuusinaynaa aanu ku adkaynaynaa waalid walowba qofkaaga aad gacanta ku haysa gurigaaga hordaysa hooyada soo hordaysaana gurigaaga joog
kaasi waxau ahaa taliyaha ciidanka booliska somalilan maxamed aadan dabagale oo u waramayey khadar maxamed cabdulla kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatan